sidaad ogtihiin bulshadkii ka bilowday tobankii janwari halka loogu wada xarjoonayay hiigsiga iyo sida muddada dhammaanaysa loo gudbi lahaa runtii meel fiican ayaa la soo gaarsiiyey dadaallo badan afkaaro badan waxaa la isu keenay arimo badan runtii hadda meeshii aan joogno isaga dhownahay aad iyo aad waxyaaba yaryar oo farsamo ah ayaa noo hartay oo aan doonayno markii haddii ilaahay yidhaahdo in aanu dib inta aan u uga shaqayno aan si dhaqso ah isugu soo noqon waxay la tahay meesha laisugu imaanayo iyo waqti laisugu imaanayo dowladda federaalka ayaa soo jeedin doonta annagana insha allah waxaan ku dadaalaynaa intaas yar ee hadda la kala maqan yahay in waxyaabaha yar ee lagu kala duwan yahay ee dheelitirka u baahan in lasoo dhammaystiro kadibna waqti cayiman kadib isugu yimaado munaasabad iyo goob aas leenahay oo lagu soo galaanadi doonaa wadahadalkan marka maanta runtii meesha la taagayan waa meel fiican qodobo dhowr ah ee runtii statement ah waxaan ka soo saari doonaa halkan magaalada xawan tago arrintaanna runtii meel fiican ay taagan tahay shacabka soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan u sheego in ay runtii dadka madaxda ahaa ee halka isugu yimid ee lagu ballansanaa meel fiican wax isla dhigeen waxyaaba badan oo farsamo oo hadda harsan waxyaaba yar oo farsamo harsanna lagu soo ganaanadi doono shir dhaqsa la soo imaanaya annaga aan gadaal ka socayo muddan insha allah marka waa mahadsantihiin maxaa ka jira in qodobada qaar isku maraysay
waa sidaa idin sheegay wax yaroo farsamo harsan inta farsamona haddii la yidhahdo xukuumadda federaalka ayaa soo sheegi doonto meesha la isugu imaanayo goobta iyo waqtiga markaasaan